waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
balanyar waxaana siisaa abdeytka u dambeeyey xaaladda xanuunkan coronavirus dadka u dhintay inta laga helay iyo xaaladda guud ee dalka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan jaaliyadaheena ku nool dibadda gaar ahaan jaaliyadiina reer australia waxaan leenahay ilaahay maxaa idhahdaye covid nineteen ha idinka badbaadiyo dhibaatada adduunka uu ku hayo waxaan idin rajeynayaa caafimaad inta u xanuunsan waxaan ilaahay ugu baryayaa inay ka kacaan sida ugu dhaqsiyaha badan intuu dhimateen ilahay unaxariisto sidaa la socotaan maalmaha lasoo dhaafay waxaan wadanka aan keennay shaybaarkii qaranka ayaanu qalabaynay oo aan samayno baaritaano oo ku saabsan arrimaha caafimaadka arrimahan covid nineteen waxaa noo suura gashay mar allo aan qalabkii aan keenno in cadad badan oo ka tirsan dadka aan aan aan baaritaan ku bilowno iyadoo dadka badankoodana aan dabagelayna ay ahaayeen dadka case tracingka la yidhaahdo oo caseska aan positiveka helnay oo aan u dabagelayno maxaa la dhahaya dadkay la kulmeen iyo dadkay la dhaqmaayeen marka taas ayaa keentay in ilaa iyo hadda cadadkii oo guud ahaan ay u badan yihiin caasimada muqdisho aan ilaa iyo lixdan aan hayno shalayta keliya ayaan waxaan helnay number soddon iyo shan qorfood ah awalka hore sidaad u socotaan toddobaadkii hore waxaan wuxuu ahaa numberka shan iyo labaatan qofood marka sidaad la socotaan sidoo kale laba qofood oo run ahaantii ilaahay u naxariista aan leenahay oo oo oo soomaali ah ayaa maxaan radaa u dhintay caiskan oo labaduba ay ahaayeen labo local transmitted ah oo wadanka gudaha dad ku noolaa oo cudurka runahaantii iyagoo jooga gudaha laba qof oo kale waxaa jirta sidoo kale oo numberka lixdanka ka mid ah oo waxaa jira oo bogsoodeen oo wixii symptomisa lagu arkay ay isbitaaladii ay ka baxeen mise meelihii ay joogeen dadka bedinkoodana guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiiro badan ayaa ugu jira sidoo kale oo iyaguna iyagoo la tacaalayo walaalahooda kale ee jiidda hore ugu jiray oo iyagana ka guud ahaan xaaladda guud ee soomaaliya waa sida waa gartay wasiir waa mahadsan tahay waxaad tiri dhowr iyo lixdan qof baa laga helay laba qofna way dhimatay guud ahaan imise qof baa xanuunka ka baarteen mase haysataan qalab lagu baaro dadka xanuunka loogu baaro ina ku filan ha hadda shaybaarka qaranka ayaa baaritaanka sameynaya waa midda koowaad annaga waxaan prioritiga ugu horeeya aan siinay hadda iyadoo ay ay awoodda ay iska xadidan tahay wadanka waxaan baaritaanka ugu horeeya oo dadka aan siinay waa dadka symptomska oo dhan lagu arkaayo oo run ahaantii u ildaran oo la dareemi karo iyo plus waxaan kaloo sameynaa kaysaska dabagelka aan ku sameyno oo ah qofkii positive ahaa dadka uu la dhaqmaayay waktigaas inta aan positive uusan noqon ka hor marka kiisaska saasaan u baarnaa cadad oo oo maxaan dhahday aada u ballaaran oo aan dhihi karo hadda kumayaal baanu testgarayna ma jiro laakiin xaqiiqdii ilaa iyo hadda numberka hadda aan haysano numberada aan baarnay waxa aan sidaa ku aad sheegtayba lixdan qofood weeyaan lixdan iyo wax la jira ma ahan waa lixdan qofood oo sidaan u kala sheegay hadaayana ay yihiin waa gartay wasiir ma jiraa cisbitaallo gooniyo aad ugu tala gasheen dadka xanuunkan uu ku dhaco dadka ama cisbitaallada magaalada muqdisho ku yaallase sidee ugu diyaarsan yihiin inay la tacaalaan xanuunkan
walaal waktiga iyo iyo iyo iyo marka uu yimid cudurkan cid ka warhaysa horta ma jirto wadamo badan oo caafimaad ahaan maxaa ladhahay horumar weyn ka gaaray oo aada wadamada aada joogtaanna ay kamid yihiin reer galbeedka guud ahaan ayaa ilaa iyo hadda la daalaa dhacaya oo aan waxakani ay xakameyn la-yihiin anagu ka dowlad ahaan de meesha aan taaganaha waa garan kartaan idinkoo dhan xaaladeena guud caafimaadka oo markii horeba maxaan dhadaye adeegyadu ay ahayn sidii heerkii annaga aan jeclayn inay noqdaan ayaan ahayn oo haddana cudurkani kusoo zaa-iday islamar ahaantaana ay xadidan tahay isbitaalada oo oo arrimahani la tacaalaya marka waxa aanu sameynay waxay tahay si gaar ah si aan ula dhaqano isbitaalkii weynaa ee martini ayaan u adkaynay in xaaladaha cudurka uu soo ridanayo amase xaalado oo stageka sare maraya in aan meesha aan ku baxnaanino inta tabarteeda ay tahay inta badanna waxaan u sheegno waxay tahay wacyigelinna aan ka sameyna waxay tahay mar xitaa haddii dadkii laga helay badinkood hadda marna haddii waxba loo qaban karin in ay self isolation ay isku sameeyaan oo run ahaantii instructionadii siday cudurkani ula dhaqmaayaan aan aan aan ka wacyigelino islamar ahaantaana ee maxaanadaa iyagu ay sameeyaan si gaar ah karantiin ay isku sameeyaan inta kale soo hartay xaaladaha kalena waxa way ku karantiin garaysan yihiin driportiga meshiis oo aad in muddo ah hadda shaqeynay airbortka u dhow iyo tan kalena waxa weye isbitaalka martiini waa gartay martiini baad soo qaaday wasiir ra-iisul wasaaruhuna horey wuxuu u sheegay istaalkaas inaa u diyaarinayseen lacag loogu talagalay shan milyan oo dollar laakiin waxaa ku dhintay labada qof aad sheegtay mid ka mid oo wasiir ahaan jiray dad markaas meesha joogay oo madax ahaan jiray dhaliilo ballaaran bay inii soo jeediyeen iyagoo le qalab ma yaallo ma yaalla daawo ma oolin shaqaale caafimaad wax ka diyaara isbitaalkaas ma ay jiraan marka maxaa isbitaalkaas u samayseen eedahaas lainii soo jeediyeyse maxaad ka leedahay walaal sidaad la socotid horta qofka familka mise maxaan famil member ka dhintay mise qof ka danqanayo oo waxa weeyaan mar waliba wuxuu rajeynayaa in sida ay noqotay aya noqonin anagoo dhan baa baroorana run ahaantii markii wax nagu dhacaan taasina waxaan u arkaa wax oo arrin oo oo ku xiran oo keliya marxaladaas waktigaasi waa run anagu dee hadda systemka adduunyadu u dhisan yahay melihinoo qaab ahaan laakiin xaqiiq ma jirto waxay tahay inta dacaayad la fidinayaba inay waxba ka jirin because isbitaal micnihiis waxaweya procedure la maraa jira isbitaalka haddii uu dad baxnaaninaayo oo dad anaga hadda aan sheegnay oo karantiilka oo kale loogu talagalay micnaheedu waxay tahay in maxaa dhahdaa procedure la marana uu jiro islamar ahaantaasina dadka aan ka ilaalino qofka bukaanka ah bukaankana uu run ahaantii dadkii aan aan aan maxaa ka ilaalino ayaan is arkin marka waxyaalaha qaar ee ku saabsan dacayadaha oo run ahaantii aan u arko aniga wax cilmi ku dhisan ayaan ahayn xaqiiqdana ay ka fog tahay waxay tahay in meesha qaabka loola dhaqmo dadka karantiilka uu ka duwan yahay cid kale oo oo loo ogoleenba sideedaba waxaan ahayn bahda caafimaadka ee dadkaasi adeegyada la tacaalaya waxaan ahayn ma jiraan islamar ahaantaana markii hadda joogista waktigeeda la gaarayna sidaad la socotid wasaaradda caafimaadka waxa weyan procedureka isbitaalka uu maro waxa weyan waa wax qoran oo maxaan dhahdaa manual ahaan ah oo ah in shacabka ayan qayb ka qaadanin sababtuna waxay tahay in cudurka uusan sii fidin maxaa yeele halkaas ayaa xakameyntu ay ka imaanaysaa marka inta sababtayada waa sameynayna waktigii liseed eedaya lama jooga waxaa la joogaa waktigii run ahaantii anagoo dhan aan wada shaqeyn wasiir shaqaalaha isbitaalkaasoo kala jooga ma haystaan qalabka b b e ga la yidhaahdo shaqaaluhu isku difaacaan oo jirka ama wejigooda ku xirtaan ma yaallaan mideeda kale eedaha waxaa ka mid ah waxaan rabaa inaad ii xaqiijiso eedaha waxaa ka mid ah in xataa ninka dhintay allaha u naxariistee reerkiisu ay duugteen oo aysan jirin meel gaara ama qalab gooniya shaqaale xiran oo aaskaas marka waxaa laga yaabaa faamili badan xataa qoyskiisi inuu ku fidiyey aad iyo aad walaal aniga cidna kuma tilmaami karo xaqiiqda ayuu ka fog yahay cidna qofna ma dhihi karo laakiin xaqiiqda jirtaan ku sheegayaa iyo sida kays walba loo raaco kayskaas keliya maahan kayskaasi wuxuu ahaa qof muwaadin ah islamar ahaantaana mas-uul ah oo run ahaantii il gaara iyo dhinacyo walba run ahaantii aan ka eegeyni annagaa qaarkood la soconay ma dhicin in famil uu duugtay ee waxaa jiray dad isbitaalka ka socdo inay qaadeen oo ilaa iyo meesha loogu talagalay oo dugniinkana ay kala qayb qaateen ayagoo xakameynaya cudurka annagu danteeda kuma jirto mar haddii badbaadadii iyo arrimaheedii iyo caafimaadka ay ka shaqaynayno in wax kani uu sii fido isbitaalka iyo wasaaradda iyo dowladdaba dan ugu jirta ma jiro marka wax walba oo xakameyntaas ku saabsan anigu ma rabo inaan hadal aan qofna ka daba qaato waxa keliyao rabo waxay tahay ina xaqiiqdana aan isu sheegno xaqiiqda jirta waxa weeyaan waa run tabartu meesha laga sugayey mise laga filayey mise meesha adduunka uu ula tacaalayo ma joogno laakiin xaqiiqdana waa inaan ummadda soomaaliyeed aan aan la sheergaraynaa xaqiiqda jirta waxay tahay in cudurkani cudur dilaa uu yahay qofka markii uu ku dhacna daawo la siinayo gudaha lagu siinayo inuusanba jirinba waxa keliya lagula tacaalayo dadka underline conditions kale waxaa jira maxaan dhahdaye wixii caawinaad oo la caawin kara ha noqdo oxygen ha noqdo intaasina ilaa iyo hadda isbitaalka uu haystaa oo wax ka maqan oo arrimahaas ku saabsan ma jiro run ahaantii aadna waan waan waan waan u keergaraynaa ilaa iyo haddana maynan gaarin marxalad aan dhihi karno awooddeeda ma liidin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu marxaladaasi uusan na gaadsiinin waa gartay shaqaaluhu ma haystaan baan ku yidhi wasiir waxyaalaha p p e ga la yidhaahdo personal protection equipmentiga waddan kaste waddan kaste imisa imise mashiinada ventilatorska ahaa waddanka yaala ama waxa loo yaqaano i c bedska oo dadka oxygiinta lagu siiyo xaaladooda markay khatarta noqoto la geeyo tirakoob ahaan mana siin kartaa qalabkaas walaal sida sida aad la socotid annaga mar alla markii arrintanu ay dhacday caawinaada dibadaha naga soo gaaray ugu horreeyey waxay ahaayeen qalabkan oo ka hortaga ah iyo qalabkan ay isticmaalayaan dadka bahda caafimaadka isbitaalka qof bayshana mise qof bukaan socod ah maba daryeeli karaba haddii qofkii lala falgelayay uusan ahayn qof oo protective ah marka run ahaantii wixii protection ahaa inta xaalado oo aan hadda aan sheegnay oo dadka naga soo gaaray aan sheegayo ma ahan ma ahayn mada isbitaalka keliya ma ahayn waa mid guud ahaan markii hore wacyigelintii iyo arrimaheeda ay ku timid marka si walbo ay ahaato haddeer isbitaalkaasi kama jiraan in dhibaatooyin ay naga haystaan in dadka dadka keergareeya ay awoodi karin oon haysanin qalabkii loogu talagalay dhammaantood qalabku way haystaan
guud ahaan marka wasiir adoo mahadsan imisa ventilators ama i c beds ayaa dalka ka jira wallahi niyo waa hadda xaqiiqdan aan isu sheegaynaa baan hadda ugu idhi ma badna aad bay u yaryihiin waddankao dhan guud ahaan baa aad ugu yaryahay haddana isbitaal qalabayn ku socota oo hadda aan qalabkii aan sugayno ilaahay diraan mar dhow inuu soo wada gaaro inta yaalaan aad bay u yaryihiin wa ahaan ma ahan waxaan number ahaan aan dhahayno boqolaal iyo kontameeye iyo ayaan awood u helaynaa laakiin ilaa iyo hadda in yar oo inta loo baahda ilaa iyo hadda waan haynaa waa gartay wasiir guud ahaan hawshan la dagaalanka covid nneteen yaa u xil saaran dalka markay noqoto wasaaradda caafimaadka wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo adiga miyaa u xil saaran mise guddi gaar ahoo maamulaha jira hawshan hawshani sidaad la socotid mar alla markii cudurkani uu adduunka kusoo biiray xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa isu keenay wasaaradaha arrimahani qoseeya hal wasaarad keliya ma ahan wasaaradihii qeybaha ay ka qaadan lahaayeen sidii u dagaalami lahaa cudurkan marka waa guddi sare e waxaa jira oo arrimaha covidka oo xafiiska ra-iisul wasaarahana hoos tago oo wasaaradda caafimaadkuna ay liad ka tahay si wanaagsanna wa waa loo wada shaqeeya run ahaantii inta tabarteeda ah ayadoo run ahaantii dhaqaalaha waddanka oo oo oo guud ahaanba uu iska liito oo aan dhihi karin dadka de balaayiin iyo waxbay ku deeqaan anagu intaan lacag ahaan dawladda ay kaga qayb gashayna waxaan ku raadsanay inaan kusoo iibsano qalab qalabyadiina waynoo maqan yihiinoo waana rajaynaynaa ilaah hadduu yiraahdo mar dhow inayna soo saaraan waa gartay waxaan su-aashaas ku weydiiyey wasiir adoo mahadsan jimcadii lasoo dhaafay masaajida qaarkood iyadoo salaaddii duhurka loo taagan yahay baa askaru gashay oo ay dadkii kala eryeen marka awaamiirta iyo talooyinka iyo sidaad dadka u wacyigelisaan maan la dhihi karin sidii la rabay maaha walaal warbaahinta qaranka oo dhan waxay ay hadda howl kale ay qabato malahan programyadoodii dhan waa la bedelay waxaa laga wacyigeliyaa covid nineteen iyo arrimihiisa raadiyayaasha sidoo kale telefisinada sidaan iri gaarka loo leeyahayna run ahaantii waa ku ammaanaynaa maxaa idhahdaa sida ay ugu qayb qaadanayaan qof arrintani la haray ma jiro dhammaan way jirtaa laakiin annaga waxaa jiro xaalad gaar ah oo aan leenahay soomaaliya aa jira run weeyaan annagu dad muslimiin baa nahay dadkeennana waa ku kala fikir duwan yihiin xaaladani waxa dadka badinkooda caamada ah arrimahan aan u arkinba inay khatar saasa ay tahay oo qofka waktigiisa ku baxayo marka qofkaasoo kale wuxuu u baahan yahay run ahaantii in faham dheerna laga siiyo run ahaantii waana ka shaqeynaynaa haddeer markay xaaladahan ilaa ay lixdan markay gaareen dadkii cabsibay bilaabeen run ahaantii sidii hore iyo qaabkay ula dhaqmaayeen ulama dhaqmaayeen mar walba oo xaalado soo zaa-ido dadka waxaad moodaa in ay wax ka baranayaan markii ay wax arkaan mise ay maqlaan oo ah markii xaalada ay waddanka ay taagay marka way yareed awal ka hore markaa dibadaha intay ka imaadeen aan u digi jirnay in dadku ay caution mise ay taxadarkooda u aada u badnaado laakiin mar alla markii waddanka gudihiisa laga helay waxaa batay in dadkii ay run ahaantii aada iyo aad taxasa u qaadayaan ayna maalinba maalinta ka dambaysa run ahaantii la jaan qaadayaan fahamka wacyigoodana uu soo saa-idayo waa gartay wasiir marka hadda talooyinka iyo shuruucda jirta ee dadku ay ku dhaqmaan kasoo qaad magaalada muqdisho maxay yihiin ganacsatadu ma xiran yihiin mise waa furan yihiin dadka kala fogaada miyaa la yidhaahdaa maxaa jira bal shuruucda iyo talooyinka hadda jira bal noo sheeg walaal australian ku noolahay baad tiday annagu australia iyo wadamada kale dariskeena xitaa meelaha ay joogaan weli ma joogno runtaasaan kuu sheego dadku waa dad maalin walba risqigooda raadsada waa dad guriga hadday maanta ayraano kulligiina wada fariisto cidbaxaysa malaha la yidhaahdana dad badan baa macluun u dhimanayo mana yeeli karna taasna laakiin qofku waxaan ku hubaynaa aqoontii waxaan u sheegnaa waxa kan cudurka wuxuu yahay wacyigelinta iyo aan ka shaqaynaa maxaa yeelay soomaaliya oo dhaqaalaheedii aad la socotid dhibaatooyinka guud ee wadanka ka jira aad og tahay haddana awoodii uma lihin oo wax walba ku qasbi karno maxaa yeelay dowladdu ma provide garayn karto waxyaalaha ninka muwaadinka mise qofka muwaadinka ugu baahnaan karo marka sidaas darteed gacmaheena meelna way ka xirxiran yihiin marna ma rabno in waxaasi ay naxadidaan anagoo dhan laakiin waxaanu ka shaqaynayna waxay tahay inaan wacyigelin aan samayno islamar ahaantaana wacyigelinta ay ku jirto in meelahan la isugu yimaado ee maxaan dhahdaa maqaayadaha iyo baararka meelaha la fariisto oo dhan horta run ahaantii aad baan ugu dadaalaynaa inay dadku ay isku soo dhawaadaan masaajidada way jirta jimcihii lasoo runtii sababtuna waxay tahay wax kale ma ahan ee waxaan ka cararayna waxay tahay in wax kani ay run ahaantii hadda xooga u fidaayo inay aad iyo aad ugu fidaan haddana dadka da-da mise dadka cudurkani u nugulna uu qabsado maxaa yeele taasi culays weyn waxay saaraysaa guud ahaan awoodda wadanka ha noqoto si gaar ah isbitaalada loo leeyahay mise si guud isbitaalada dowladdu ay leedahay marka taa anagoo ka duulayna ayaa waxaan qaadnay tallaabooyin ah in maxaa idhaahdaa gaar ahaan gobolka banaadir inuu ku amaanan yahay in dadka wacyigelinta keliya ay noqonin in raadiyaha corruptionka lagala hadlay bal microfona intay qaataan xaasan xaasan iyo degmo degmo ay la galaan taasina waxay zaa'idisay run ahaantii wacyigii dadka iyo midle dadkii awalka hore raadiyaha iyo t v-ga unbaa laga sheegaa dhahayay in sheekadu ay dhag tahay ay u qaadanayaan marka waxaan rajeynaynaa inay nala falsalaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayna ismar ahaantaan runaantii qayb weyn ka qaataan sida la dagaalanka cudurkan ugu dambeynta wasiir adoo aada u mahadsan iskaashiga iyo wada shaqaynta idinka dhexaysa idinka federaalka iyo dowlad goboleedyadu maxay yihiin walaal sidaad la socotid dowladda federaalka soomaaliya mar alla markii cudurkani lasoo sheegay anagu waxaan bilownay in aan isu yeerno dowlad goboleedyada wasaaradahooda caafimaadka waxaan isugu keennay muqdisho anagoo saddex maalmood shir ka yeelanay arrintan wadatashi iyo istaraatiijiyadna ka degnay isla jeexjeexnay wixii qodobo oo anaga aan u wada baahannayo samayn lahayn run ahaantii waa dhammaanna waa laiska warhayaa mar allo oo ay soo gaartay sahaybta ugu horreeyay caafimaad ee looga timid ninkii samafalaha ahaa ee jack ma maxaan dhadaa calibaba foundation markay timidna waxaanu samaynay iyadoo run ahaantii africa oo dhan deeqdu ay ahayd laakiin gaar ahaan wadanka wixii kusoo aaday waxaanu si siman ugu qaybinay dhammaan geyig oo dhan maxaan dhahdaa soomaaliya oo dhan way wada gaartay waxaana qorshaha inoogu jira ilaa yiraahdo maalmihii lasoo dhaafay waxaan qalabka lasku testa gareeyo aan geynay qaar kamid ah anagoo hay-adda caafimaadka adduunka la maxaanaa kala shaqaynayno magaalada hargeysa oo hadda run ahaanti ayaguna testa gareeya sidoo kale puntland waxaan rajeynaynaa ayaguna inay awood u yeelanayaan arrintaasi iyo stageyada kale oo aan rajeynayno ilaah hadduu yihahdo qalabka markuu yimaado inuu si dhaqso badan u gaari doono iyadoo taa ay jirtana wasaarada dowladda federaalka sidaan kuu sheegay hadaaye wax maqan qalab aan anaga aan soo iibsanayno oo aan lacagtayada kala baxayno habaha yaraada qalabkaasi mar alla markuu yimaadana wuxuu noqon doonaa qalab wada gaara sidaan rajeynayno guud ahaan wadanka oo dhan meel walbao dhibaato ka jirto iyadoo oo loo fiirinayo marxalada iyo meesha ay marayso ilaah aduu yihahdo waa wada salaaman tihiin waxaan idin rajeynayaa inaad qayb ka qaadataan baryada ilaahay ummadan horaba dhibaatooyin badan haystay haddana inuusan cudurkani uusan sii sii daalinin ilaahay hadduu yidhaahdo war war war warka sankana ha laga shaqeeyo in sida ummadani loo loo loo qalbiga loogu dejin lahaa run ahaantii loogana shaqayn lahaa sidii loo caawin lahaa maxaa yeelay sida muuqata dadka jaaliyada dibadaha ayay ummadda kunoo ku nooshahay hala soo caawiyo dadka gudaha ku jira gaar ahaan sidaan la socono maalmahani aad baa u adkaatay xitaa in kaalmooyinka laisu gudbin jira ay adkaadaan adduunka duruufaha uu ku jiro darteed annaga waa garan karnaa idinka xitaa duruufaha idin haysto sidaas ay tahay laakiin weli inaad dhaantaan baan rajeynaya idinka dhar sugaynaa in qoysaska soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku nool aada qeyb weyn ka qaadan doontaan maxaan dhahdaay badqabkooda insha allah kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed saciid wasiir waa mahadsantaha
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali